asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh kulan wacan wanaagsan dhegeystayaal naantiinba meel walbood joogta kusoo dhawaada barnaamijkeenii taxanaha ahaa ee aan uga hadlaynay adeeg daadejinta iyo maamul wanaagga ka hadlayno qeybtii lixaad islamarkaana aan kusoo qaadanayno ka qaybgalka bulshada ee maamul daadejinta ka qaybgalka bulshada ee maamul daadejintu waa tiir muhiim u ah horumarinta dowladnimo hufan oo ku dhisan isla xisaab daahfurna iyo waxqabad dhow oo la jaanqaadaya baahiyaha dadweynaha maamul daadejintu waxa ay awoodaha iyo sidoo kale go-aan qaadashada ka wareejisaa heerarka dhexe una gudbisaa heerarka hoose sida degmooyinka sida adeegyada waa si adeegyada loo gaarsiiyaan idhaahdee si wax ku oola si nidaamkani uu midho dhalo ka qaybgalka firfircoon ee bulshada iyada oo loo tala bixin la xisaabtan iyo wadatashi ayaa lagama maarmaan u ah marka bulshada lagu daro shaha fulinta iyo qiimeynta adeegyada waxaa isaa soonida wanaajinaysana tayada adeegyada islamarkaana xoojinaysa dimuqraadiyadda iyo horumar waara maanta aan kaga hadlayno ka qaybgalka bulshada ee maamul daadejinta waxaa marti noogu ah islamarkaana barnaamijyadii hore nagala soo qayb qaatay door firfircoona ka qaatay brofesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed oo qabiir sare oo dhanka adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga barnaamijka ayuu marti noogu yahay waxaa kaloo xusid mudan in adeeg daadejinta iyo maamul wanaagga iyo dhismaha golaha deegaanka degmooyinka jubbaland inay wado wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland iyadoo uu daa furay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland wasiir oo hadda wasaaraddu si fiican uga shaqaynayso islamarkaana meel wanaagsan uu mgelinta taa oo ka radio kismaayo ahaan dowladda jubbaland annagana aan kaalinteena ka qaadanayno islamarkaana aan dadaal bixinayno in wacyigelinta ee wasaaradda waddo in ay meel fog markaasi gaarto roecelinayaa brofesore marka hore soo dhawow ka qaybgal bulshada ee maamul daadejinta
bismi illahi raxmaan raxiim waad mahadsantahay cabdi rasaaq adiga iyo bahda radio kismaayo iyo dhammaan bulshada na dhegeysanaysa ka qaybgalka bulshada waa marka dadweynuhu si toosa uga qayb qaata go-aan qaadashada qorshaynta iyo kormeerka adeegyada dowladaha hoose halkaas waxaad ka dhadhamin kartaa nuxurka ah haddii bulshadu ayna ka qayb qaadanin nidaamka maamul daadejinta ee ay ku howlan tahay wasaaradda arrimaha guda as-aaska ahaa ee loo dadejiso lama daadejin karo marka waxaa qayb qaadashada bulshada si ay qayb qaadashada qorshaynta kormeerka adeegyada dowladda hoose waxay xaqiijinaysaa in adeegyada la bixiyo ay la jaan qaadayaan baahiyaha dhabta ah ee bulshada waxaa xusid mudan cabdirasaaqow marka koowaad iyada ayaa soo qorshaysanaysa baahiyaheeda waxay u yeelaysaa hortabin oo sidee bay u kala diran yihiin baahiyuhu ayay u soo qorshaynaysaa kadibna sida ay u kala diran yihiin baa loo fulinayaa ka qaybgalka hore labaad wuxuu noqonayaa marka in ay hubiyaan in qorshahan la fuliyey uu yahay kii iyaku ay dejisteen ee baahiyahooda ku salaysnaa ay hortawinta u sameeyeen marka waxay kaloo hubisaa ka qayb qaadashadani xaqiijinta in adeegyada la bixiyey ay ka turjumayaan baahiyihii dhabta ahaa ee ay bulshadu dejisatay baahiyahanoo la dejiyo shantii sanaba hal mar iyadoo lala tashanayo bulshada qaybaheeda kala duwan xataa loo safro degsiimooyinka iyo tuulooyinka iyo goobaha miyiga ee tuulada degmada iyada markaa la qorshaynayo baahiyaheeda ay hoos yimaadaan marka muhiimad weyn ayay leedahay ka qaybgalka bulshadu waana nidaam waafaqsan dawliga dowladda waafaqsan inay iyaku soo qorshaysaan baahiyahooda inay iyaku xaqiijiya in baahiyahoodii ay soo qorshaysteen la hirgeliyey kormeer ay ku sameeyaan marka muhiimaddaas ay leedahay ka qaybgalka bulshada ka qaybgelayso nidaamkan maamulodejinta iyo dowladda hoose
tahay waxaa kaloo dabcan xusid mudan in dhegeystayaasha barnaamijka ayagana ay nagala qayb qaadanayaan islamarkaana ay soo beegsanayaan lambarka idaacadda laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar si ay barnaamijka qayb uga noqdaan oo aragtidooda ay uga dhiibtaan rofesor si guud waan fahanay ka qaybgalka bulshada ee maamul dadejinta markaa ma maxay muhiim u tahay ka qaybgalka bulshada
waa maasanta cabdirasaaq dadka bilaaa sidoodaba marka lala tashado ama marka la siiyo xo oo la yidhaahdo ado ismaamul soo qorshaysa baahiyahaaga sheeg meesha laga hayo iyo meesha kugu daran waxay kor u qaadaa kalsooni kow waxay keenaysaa inuu noqdo muwaadin u hoggaansama qawaaniinta xeerarka iyo siyaasadaha waddanka u yaalla maadaama isaga naftarkiisii loo saday inuu yahay shaksi jira aragti leh hadaf leh ka kara baahidiisa waxay kor u qaadaa oo kale hofnaanta dowlad iyo wada shaqayntoodii ayaa daaha furnaanaysa oo hufnaan ba halkaa imanaysa waayo dowlad waa ku faanaysa ilaaha waan qabanay waxaa ka xaqiijinaya oo ka fiirinaya in ay tii dhabta ahayd tahay iyo in kale markii hore qorsha dejisay marka hufnaan waxay keentaa aada iyo aad lagu maaragtay tiirsanaan karo nabaday xoojisaa oo xasilooni ayay keentaa waayo marka shaksigii lala tashado muwaadinka ah ama bulshadiiba guud ahaan oo baahiyahoodii eeas-aasigaha laga jawaabo caruurtoodii iskuul fiican oo tayale loo loo la siiyo hooyadii la siiyo xarun dhalmo dhallaankii la siiya xarun tallaal biyihii la geliyo magaalada si fiican degmadii ay dhulkii degaanka ah ay bixiso de ruuxu wuxuu maaragtay uu xasilooni darro ku abuuro halkaasi way ka baxaysaa markaa nabadda ayay keentaa isku xirnaanta na way keentaa isku xirnaanta cabdirasaaqo waa shay aada iyo aada muhiim u ah waana meesha ay dowladuhu ka fashilmaan africa iyo caalamkaba markay bulshada isku xirnaantoodu ay go'do ayay qalalaasuhu iyo dhibaatooyinku bilowdaan khilaafaadka markaasu sii xoogeystaa
isku xirnaanta marka maxaa keena isku xirnaanta waxaa keena marka hore bulshadu hadday wada tashato oo ay baahiyahooda iyaku ay sheegtaan oo goobtii baahiyahooda lagaga jawaabi lahaa loo sameeyo oo ay ka wada faa'iidaystaan waxay noqonayaan dad isku dan ah oo isku xiran waxay wada leeyihiin hal m c h waxay wada leeyihiin hal ceel biyood waxay wada leeyihiin hal xafiis degmo oo dhulka u qaybiya waxay wada leeyihiin hal dugsi hoose dhexe connection isku xirnaan baa markaa imanayso wixii way wada leeyihiin inay ilaashadaan baa imanaysa marka isku xirnaan bay keenaysaa wada tashigani isku xirnaan bay keenaysaa horumarkii bay ka qaab qaadanaysaa sidoo kale bulshada markay ka qayb qaadato go-aan qaadashada adeegyada la siiyo ama dowladda ay ka helaan waa adeeg taya leh muxuu tayo kulahaanayaa marka horeba is aniga adiga iyo xaafadda farjana shirayna waxaan leenahay waxaan u baahan nahay in m c h na loo sameeyo
bulshada u celceliyey iyo qorshihii dowladdu laisku daray ayaa meesha ka soo baxaya dowladdii waxaa isjeclaanaya marka shacabkii cabdirasaaq tusaale baa rabaa inaan ku siiyo labada kun iyo shan iyo tobankii yaa waxaa lagu dhejiyey magaalada kismaayo nalal wuxuu ka bilowdaa tusaaleaan ku siinaya mid baan tusaale kaa siinaya cascasi horteeda ilaa iyo wuxuu tagaa dekeda Eh, kuwo kalena way jiraan oo go- argada ka baxo ilaa warshada taga nalalkaa markii la xilay labada kun shan tobankii baan- waa- waan joogay wata Eh, dee tii horena goobjoog baan ahaa dowladdii horena waan yara lakin goobjoog baan ahaa aad iyo aad nalalkaa markii la gelinayey waxaa lala tashaday bulshada Mm.
odayaashii iyo hooyo waxay yidhaahdeen anagu markaanu habeenno khatar baan dareennaa isticmaalaha Wata.
odayaashii ba waxay yidhahdeen salaad subax markaan aadayno mugdigaas ima maxay iyo waxbaan ku khatar baan gallaa anaa han loo xiro nalal
waaya
ilaa maanta Mm.
waa shaqeeyaan Maxaa- markii hore waxay ka timid ruuxan hadda ilaashanaya baahidu waaya
marka ay adeeg taya leh oo waara ayay keentaa marka lala tashada bulshada la yidhahdo xaggee Mm.
wax laydinka qabtaa
marka cadaaladii iyo waxay ziyaadinay rabitaankii ee, adeegan loo qabanayo bulshada een, inay ilaashadaanna ayaga naftigooda way way kusii xoojini kartaa waayahay ee, professor waa mahadsan tahay weli waxaad dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamij barnaamij oo kamid ah barnaamijyadeeni taxanaha oo aad ka dhegeysataan radio kismaayo maalmaha sabtida isniinta iyo sidoo kale khamiista saddexdaas maalin ayaa loo asteeyey barnaamijyada oo ah barnaamijyo taxanaa islamarkaana looga hadlo een, barnaamijyadan muhiimka ah ama qorshayaashan muhiimka ah ee wado wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland een, looguna talagalay in bulshada lagu wacyigeliyo een, dowladaha hoose ee loo dhisayo degmooyinka ee jubbaland si guud een, taastii lixaad oo aad maanta dhegeysanaysaan professor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed ayaa barnaamijka ee, marti nooga islamarkaana nagala qayb qaadanaya hadday noqoto ee, su-aalaha een, maadaama bulshada la barayo ee, waxa loo yaqaano ee, adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga maadaama bulshada la barayo wacyigelintaasna ayaa naftigooda qeyb ayay ka yihiin oo waxay fahmaan oo ay soo weydin karaan profesorka oo barnaamijka ee, qeyb nagala oo saa hore dhegeystayaasha ee barnaamijyada hore nagala soo qayb qaatay aan ku aragnay bogaadin iyo rabitaan ku saabsan maadaama ay fahmeen wacyigelinta ay wa- ay wado ee wasaaradda aad ayuu u xoogeystay su-aalaheena iyo martida ayaan sii ambaqaadaynaa ee professore een, sidee bulshada marka uga qeyb qaadan kartaa maamul daadejinta
mahasan cabdirasaaq eh, nidaamyo fara badan baa jira oo bulshada eh, loo ka qayb qaadashada go-aan qaadashada iyo qorsheynta Eh, waxaa ka mid ah baraarujin in bulshada lagu baraarujiyo inay isu soo baxaan oo ay baahiyahooda qeexaan marka ay degmadu samaynayso eh, qorsheynta baahiyaha eh, si loo hirgeliyo waxaa kale oo uga qayb qaadan karaan Mhm.
la talin naftirkeeda inay iyo la taliyaan dowladda
say ula talinaya taliyaan say marka ula talinaya O- odayaashii dhaqanka Mhm.
culimaadiinkii hooyooyinkii Mhm.
keliya maaha kuwii degmada ku noolaa kuwii degsimooyinka iyo tuulooyinka ku noolaa waa waayo arag Waaya.
hore usoo arkeen mashaariicda dhismay ama hirgelay iyo kuwan hirgelin iyagaa garanaya waxa marka iyada u baahan yihiin marka taladaana inay ka dhiibtaan oo yidhaahdaan waa sidan iyo waa sidan ee ko- iyagaabaa laga galaaba marka bulshada lala talinayo ka falcelinta bulshada ah, ee, waaya iyaga- iyagaa laga galaa Mhm.
ee, waxaa kaloo uga qayb gala- uga- uga qayb qaadan karaan inay s- qayb ka noqdaan Mhm.
iyo qiimeynta mashaariicda la fuliyey Mhm.
kormeer iyo qiimeyn waxaa samayn kara hore qorshaha lahaa bulshada qorshaha lahayd fulintii waxay u egmatay degmada degmadaa fulinaysa markay noqoto marka in la kor Mhm.
waxaa kormeeraya bu- dabcan kulligood maaha qaybo ka mid ah oo selected ah guddigii kormeerka ee dowladaha hoose ee golaha deegaanka oo naftarkooda xubnada bulshadii ka mid a ah oo lasoo doortay yaa kormeer ku samaynaya qiimeynayana in mashaariicdan la fuliyey ay yihiin ama la jaan qaadayaan baahihii dhabtahay dadku soo soo bandhigtay marka hore waxay ka qayb qaadan kartaan qor- qorshaynta miisaaniyadda eh, iyo mashruucyada degmada tusaale ahaan marka la xayeysiiyo qandaraas lagu dhisayo ceel Mm.
ama iskuul lagu dhisayo Mm.
waxay xaq u leeyihiin inay ka qayb qaataan eh, kharashaadka baxaya jaangoyntiisa Mm.
bulshadu dhammaantood ma hasan kuu sheegay waxay u marayaan guddiga iibka ee golaha deegaanka
marka qayb diyaar iyo waxaas iyana ay qayb kala noqon karaan qayb kasta oo horumarineed qorsheemeed qiimeyneed kormeer bulshada waxaa ku matalaya golayaasha deegaanka guddi hoosaadyadii baa jira Mm.
waxaa jira eh, guddiyo xaafadeed iyo guddiyaha degsiimooyinka naftirkooda baashu way sii kala dheelanaysaa Mm.
awal waxaynu ku joognay mogtay dowlad federaala state iyo dowlada hoose Mm.
laakiin waxaa jiri doona dowlada hoose waxaa ka hooseeya oo dowlada hoose hoos imanaya oo qaybka ah dabcan Mm.
degsiimooyinkii degsiimadu tuuluna way ka weyn tahay degmana way ka yar tahay Waya.
buula gududoo kale hadda miyaan dhihi karnaa Mm.
haddii la fiiriyo way ka weyn tahay waxoogaa yaraha Waya. tuulo way ka weyn tahay yuunti oo dabcan.
kale waa ka weyn tahay Mm.
ama goobayn oo kale dabcan Waya.
sida muuqata Mm.
marka kuwaana waxaa jooga guddiyo matala dadka oo wakiil ooga ah guddi hoosaadyadii golaha deegaanka marka lakabkii waa isku wada xidhan yahay bulshadu marka si toosa iyo si dadbanba way- waxay ugu jirtaa m- qorshaynta miisaaniyadda waxay ugu jirtaa qorshaynta mashaariicda waxay dhihi karaan sore mashruucan aad leedihiin shan boqol oo kun oo dollar baa ku baxaysa waxba kama jiro laba boqol oo kun oo dollar baa ku baxaysa way dhihi karaan
Waa tahay.
dhismaha loo sameeyo degmada guddigu waxay dhihi karaan iyo bulshada waxay dhihi karaan kii aan qorshaynay ma aha wuu ka taya xun yahay ha lagu noqdo marka xeerarka iyo qawaaniinta een, maamulooyinka marka la sameynayay qayb ka yihiinba taas taladaas iyo inay iyo naftiyooda guddigaas ay dubdhexaad u yihiin ha Mm.
waa asalkii waayaba waya
marka guddiyadan aan kuu sheegayo golaha deegaanku markuu samaysan yahay golaha deegaanka waa lasoo doortaa waya
ee waxaa soo dooranaya shacabkii nidaamka hadda lagu dooran lagu dooran jiray berigii hore Mm.
ee waad garanaysaa oo nidaam dadban buu ahaa nidaam dadban baa lagu dooran jiray hadda laakiin si toosa hal qof hal cod nidaama ayaa la qorsheynaya lagu soo doorto oo guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee dowladda jubbaland ay toos u maamushay doorashooyinku ee wasaaradda arrimaha gudaha ee roolkeedu markan koobaad wu- wuxuu ku hadhayaa markay soo dhammaystirta naqshadayntii iyo wacyigelintii iyo xurushii xeerashii iyo shuruuciyadii iyo habraacyadii iyo siyaasadii markay soo dhammaystirto Aha.
bulshadiina ay bislayso ayay sidii caadiga ahayd guddiga doorashooyinka gacanta ka saaraysa ay leedahay okay doorashadii Waya.
noo qabo guddigaa qabanaya guddigu marka doorashada qabto halkaas kaga haraya Mm.
marka golaha deegaanka la doorto golihii deegaankaa guddiyo leh naftirkiisii guddigii kormeerka gu- iyo dabagalka Eh, waa guddi hoosaad ka mida golaha deegaanka Mm.
guddigii amniga oo dabcan gu- meeyarka iyo eh, duqa magaalada iyo duqa ku-xigeenkiisa iyo ay soo gelayaan guddiga horumarinta iyo iyo dhaqaalaha guddiga iibka marka waaxyo qaybo fara badan iyo waxyo fara badan oo guddi hoosaad ahaan u samaysan baa ka jira golaha Mm.
deegaankan naftirkiisa intaan loo soo daadegin qaybihii caadiga ahaa ee fulin lahaa hawsha waa oo tahay uu xogayaha dowladda hoose uu markaa madax ka yahay Mm. waa hagaag dhegeystayaal ee, dhegeystayaasha ayaan siinaynaa marka ee, fursadooda iyo jaanisadooda si ay barnaamijkan ugala qayb qaataan islamarkaana aragtiyahooda iyo fikradahooda ay ugu dhiibtaan laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso si aad barnaamijka qayb uga noqoto waa laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad si toosa usoo beegsan kartaa si aad barnaamijka noogula qayb qaadato aragtidaada iyo fikirkaaga aada uga dhiibato meel walba aad joogtaan dhegeystayaal weliba waxaan ku guda jirnaa barnaamijka ka qeybgalka bulshada ee maamul daadejinta ama barnaamijka adeeg daadejinta iyo dowlad wanaagga oo aan muddooyinkanba soo wadnay islamarkaana uu nagala qeyb qaadanayay brofesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed
adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaan duulxumii ku arag maxaan duca ku aqriyay balaaya xijaab ku daraye dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa dhaleesha
waa ku soo dhaweynaya walaal magacayaalkaa joogto waa gartay soo dhawow haddii barnaamijka aad la socotay maxaa tala ah ama su-aal aad weydiin lahayd brofesorka iyo si guud barnaamijka
waxbarashooyin lagu soo daray sidaas dumarka soomaalida waxay dhahdaa nin un bay u dambayn doonta xuma baraan dumarka marka waxaan dhihi lahaa see dadka loo gudbayaa shaqalaantu haysta dadku waxbana qori aqoonin waxbana marka marka marka shaqadoona haddana shaqadoona shaqadu see loo shaqo abuur see lagu samayn karaa dad waxaa jirta shaqa la-aan oo guryaha iska dhex fadhiya oo ilma agoon haysta see loo qaban lahaa baan dhihi lahaa waayahay aada umahadsan tahay waan kaaga mahad celinaynaa sida aa barnaamijka noola qayb qaatay isla markaana fikirkaaga waad ku mahadsan tahay laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso si aad barnaamijka noogla qayb qaato ra'yigaaga iyo taladaada waa noo muhiim dhegeyste soo beegso laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar oo barnaamijka si toosa noogala qayb qaado brofesorka waad soo weydiin kartaa wixii su-aalah ama aragti ah ee aada qabto dhegeystayaasha ayaan ku guda jirnaa dhegeysta ayaa ku jira qadka assalaamu calaykum alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa kusoo dhaweynaya walaal magaca yaalkaa joogto
waa dhownahay inuu barnaamijkan la socday aad u dariyey banaal iyo waa fiican tahay waxa haddaa barnaamijka uditoonka hadda uduwaadka ka bixinayo sidee micnaha uqal ugu noqon kartaa maamul wanaaga ama micnaha dowlad wanaaga sidaasa macnaha haddaa rajaynaya barnaamijka intaan kala soo qabsaday adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaaga laga hadlaya ha maamul wanaaga marka wuxuu ku dhici karaa dadka horta maamulka wanaaga sameysana inay is-ogol horta is yihiin inay is-ogol sida hadda gabadha hadda ay sheegtay dad baa ilma aqooma haysta dad baa baamuunta dad baa guriga ku jira dad baabuurta lagu waxaas waxaas caqabadaha si looga baxo caqabadaha si looga baxay waa ta caqabadaha si looga baxay dabcan dawladdu u daadejinaysa adeegan inay dawladaha hoose ay la gaarsiiyo ugu horeynta muhiimada ugu koowaad horta bulshada iyo dawladda in ay isla maamulka inay isla shaqeeyaan maamulka iyo dawladda hadday isla shaqeeyaan iyo shacibka aniga waxaan aaminsanahay ama saxdaba ay tahay in wax baamuunta la dhahay aysan jiri karin wax dhibaato kale aysan jiri karin inkastoo arrin shabaani oo kor ka timaada ee soomaaliya oo dhan wada haysato laakiin anaga gaar ahaan reer kismaayo haddaan anayno wax badan oo dadka kale aan ku dhaanaa jirtaan haddaan mugdi aan la sheegaynin inkastoo dadkii isku qududaysan yahay qofba qofkii iska eedeynaya dhul bilaarana haysana ilaa iyunteeda iyo gooweynka hadda aad ka sheegeynaysa inta u dhexayso dalka ka baxaaba niyoo maasha allah galabtii hadda aad qaam qaam saddex boqol oo qof aad kismaayana kasoo baxdo shaqo u doonaysa badan iyo lo waxbaan soo dhisaynaa le afar boqol oo qof la kislaayay aadaan meesha marka waxaa ka jira
marka khayraadkaas khayraadkaasay dadka ka faa'iideysanayaan waa wa waa gartay waa gartay adaa umahadsantaha walaal waa kaa mahad celinaynaa ra'yigaaga iyo taladaada waad ku mahadsan tahay sidaa barnaamijkan ogala qayb qaatay waa mahadsan yihiin dhegeystayaasheenna sida ay barnaamijkan ogala qayb qaadanayaan iyo si guud say u fahmeen mawduuc oo ay ku mahadsan yihiin waanu ku ammaanaynaa adeeg daadejinta iyo maamul wanaagga maanta si waxaan kasii hadlaynaa sidey bulshada uga qayb qaadan kartaa adeeg daadejinta ama maamul daadejinta oo ah tiir muhiim oo ah horumarinta dowladnimo hufan oo ku dhisan isla xisaabtan daafurnaan iyo waxqabad dhow oo la jaan qaadaya baahiyaha dadweynaha brofesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed ayaa barnaamijka marti igu ah oo ah qabiir sare oo dhanka adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaaga rofesor labadii dhegeysta ee ugu dambeeyey waxayna soo weydiiyeen iyo su-aalo muhiima iyo talooyin aada u dhisi kara barnaamijka iyo si guud mawduuceena dhegeystihii ugu horreeyey oo ah qof dumar ah ama gabar ah waxayna soo weydiisay in qorshaha ma lagu daray in xagga waxbarashada gaar ahaan in la baahiyo adeegyada waxbarashada taa oo ka saacideysa in dadkii ay waxbarashada iyo sidoo kale habqoraada u wanaagsanaado maadaama hada dunidii ay duni horumartay oo ilbaxa ay u badan tahay islamarkaana xagga waxbarashadii aada loo danaynayo dhegeystayaasha aada ayay trabel u yihiin assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow walaal magacaa intee joogtaa
mandhawaxa garsaaqooday barfur qaba dowr wanaagsan magacayga waa hinda xaafada arkana ku suganahay hinda soo dhawow maxaa su-aala ama aragti ood qabtaa oo barnaamijka aad weydiin lahayd su-aal waxaan weydiinayaa dalka iyadan hadda ay kala guur tahay oo la iska dhe siyaasadihii ay madaxda isu waafaqsaneen oo nin walbaba uu buuggiisa isaga qoranayo sida hadda mid taagan oo kale marka ma ka dhici kartaa dowlad goboleedyo in ay iyaga gaar u samaystaan amasana qof iyo cod laga hirgeliyo meli kartaa mida kale su-aal maalin aan soo weydiina waa idinla jiiftaa oo ahayd dadka baahiyaha gaarka qabo sidee uga mid noqon karaan barnaamijyada noocaan sana loogu qaybgelin karaa
waayahay aada waa mahadsan tahay hinde axmed aaday umahadsan tahay sidaa qurxoon ay barnaamijka nogala qayb qaadatay su-aalaha dhegeystayaasha ayaan weli ku wada jirnaa iyo kaalintooda oo iyagana aada usoo buuxsamaysa islamarkaana marba marka dambeyso hadalkii iyo barnaamijkii aada ay naftood inta u fahmeen inaga soo dhexgelayaan mar walba marka waan isku dhexwadi doonaa hadduu ala yidhaahdo dhegeystihii ugu horreeyey profesor waxay ahayd see loo kobcin karaa ama adeeg daadejintan hadda ay wado wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland qorshahan ay wado waa qorshe muhiim ahee qorshayaashaas ma sii ballaarin karaan in xagga waxbarashada laga haqabtiro bulshada oo loo daadijiyo waxbarashadii oo sida hadda aan sheegnay tuulooyinka iyo deegaanada degmooyinka hoostaga dowladda jubbaland qorshayaasha ay u dejisay waxaa ka mid ah in imsihajada ama xarumaha caafimaadka iyo sidoo kale xarumaha waxbarashada iyo meela dadka loogu arrimeeyo ee khilaafaadkooda iyo buuqooda lagu xaliyo ee la sameeyey marka adeeg daadejintaa lasii wado in dadkii baahida xagga waxbarashada inay ka saacido oo kale qorshayaashaas ma sii taageeri karaan bay ahayd su-aal labaad ee dhegeystiya isagana kale uuna soo weydiiyo oo hasana qof rag ah waxay ahayd khayraadka dalka aada utrabadan u tira badan yahay dadkiina waa iska baagimondo ama waa waa waa shaqala-aan marka marka si guud waxay marka su-aalahooda iyo talooyinkooda ay ku qotamaan un inay taageerayaan barnaamijka iyo si guud qorshaha dowladda ay wado oo wax badan uu ka bedeli karaa oo kheyraadkaas dabiiciga ee dalkeena ka buuxa qorshe iyo camal ugula soo baxay dowladda wadaa taas dhegeystihi kale u dambeeyana dadka baahiyaha gaarka qaba qorshahooda iyo ka qaybgalkooda aad baad umahadsan tahay cabdirasaaq waa saddex su-aalood oo isul saaran oo haddana jawaabahoodu ay isku soo noqnoqonayaan haddaan ku horeeyo barnaamijka waxbarashada ma loo dadejinayaa heer degmo heer degsiimo heer tuulo ilaa heer ka waxaan lehay haa waa loo dadejinayaa horey inuu soo sheegnay waxaa jira heerka dowladda hoose oo qeexaya in adeega aas-aasiga ah sida waxbarashada caafimaadka biyaha howlaha guud deegaanka in loo daadejiyo degmada haddana wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxay samaysay tubtii ama siyaasaddii xeerkaa lagu dhaqangelin lahaa ee loo mari lahaa sida loo daadejin lahaa adeega ee loo gaarsiin lahaa degmada ee adeega isaga waxaa ku jira oo qayb ah daadejinta waxbarashada ee siduu hadda dhegeystuhuyna weydiiyey ha- dugsi hoose dhexe waxaa loo daadejinayaa degmada ee waxaa loo daadejinayaa degsimooyinka waxaa loo daadejinayaa tuulooyinka halkii mar wasaaradda waxbarashada oo heer sare ah ay maamuli jirtay dugsiyada hoose dhexe ay maamuli jirtay hadda weye dadkii oo iyakaa maamul waxaa xuseen cabdirasaaqow inay dhowul ay wasaaradda waxbarashadu ku degmayo oo maamul dowladtu ay bilaabatayba way ka curatayba jubbaland mar hore ee keliya saddexdii tir isla jaanqaaday weeye waxa aan ka hadlayna hadda sidii ugu baahayay degmooyinkiitiisa kale isku ay si toos u maamusho uu ka yimaado shaqaalaha rayidka ay ku jiraan hadda sida intaan ka warhayo mustaqbalka laakiin ay tahay iyadoo macalimiinta mushaarkooda ay la baxdo marka dhegeystaha jawaabtii aan siinayo jawaabtaan siinayo waxaa weeye yaha waxbarashadii waa dadejiyey
waxaa ka mid ah waxbarashadaas profesor haddeen kaa dhex galo ay dowladda hoose daadejinayso marka waxbarasho bilaash ah markaas dadku way saasay uga faaidaysanayaan miya
waa bilaash wax yar oo dee aan la dhihi karin waxbaa laga qaadaa ardayda baa ji oo oo oo contribu ahaana laakiin sida asalka maadaama farisiin camal lacagta farisiinta camal laakiin maadaama dowladbugisi inta kale waa
waa garta su-aasha kale asagana dhegeystihii dhanka khayraadka ka faaidaysigiisa iyo iyo webi dalkii uu leeyahay abaarna loo loo dhammaanayo su-aasha labaad waxay ku saabsaneed khayraadka khayraadka dalka ku fara badan iyo baagimundada shaqalaanta si looga bixi karo yahay khayraadka inuu haysano iyo heerka dhaqaale ahaan ama cudud shaqaale ahaan aynu joogno wuu kala duwan yahay weeye sidee baa lasloo jaanqaadsiin karaa su-aashaasaan u fahmay marka khayraadka dalku waa badan yahay khayraad waxaa jira iyo qaybtu ay leedahay xag federaalka dowladda federaalka ay leedahay dowladda dhexe dowladda dhexe khayraad waxaa jira ay stateku dowlad goboleed ay leedahay haa dowlad gobolka ay leedahay iyo khayraad ay leedahay degmadu si kastaba ahaatee khayraadkani dee kama soo baxo meel aan meel khayraadkan lagama helayo ama markaad dowlad goboleed ka maamusho ama dowladda dhexe ha maamusho waxay ku leeyihiin percentagekeedii boqoladeed bay ku leeyihiin
saamiyay ku leeyihin saamay ku leeyihiin waayo waxaa jira la wada qaybsada iyo waxaa la kala leeyahy dee nidaamka gelshira geela waa wada jirtaa marka khayraadkaas hadda wub shidaal baa hadda waddankii laga qodayaa dekadihii baa shaqaynaya riboodyadii dowladdii goboleedkii baa iyaduna shaqaynaysa marka way soo shaqaalaynta marka la yidhaahdana dee waa laba nooc sida looga baxo baagamudanimada midna waa inuu ruuxi isagu uu ganacsi uu abuurto kadib abuurto uu ku gacan lahaa iyo fududay iyo habraacyad iyo midna waa midka caadigahe dee sida professionalka ama technicalka loogu shaqo tago marka mahmaahaa tiraada roodhisin marka step by step
marka iyadoo marka la iskaashanayo dadkiina waxbaradii oo bilaash looga dhigay islamarkaana loo daadejiyo tuulooyinkii iyo degsimooyinkii iyo meelaha fogfog ee waxbarashadii loo gaarsiiyey caafimaadkiina sidoo kale biyihii sidoo kale ayaa haddana khayraadkii dowladihii hoose waxay leeyihiin xeerarkii ay wax kula soo bixi lahayen isla markaana ay ku maamuli lahaayeen dakhligii si guud waa gartay su-aasha kale iyadana dhegeystihi saddexaad hindo aan soo weydiisay ayaa gaarka gaarka qabo dadka baahiyaha gaarka qaba waa soomaali waya waxaa deg heer degmaan ka hadlaynaa ee degmada ee dadka ku beki xuquuq dadkaasi leeyihiin ayay leeyihiin laakiin dheer yihiin maadaama baahiya gaara jirto mudnaan gooni ah inta kale way joogaan
waya caafimaadka waxbarashada ee, way la wadaagaan laakiin dee baahiya gaar hadday jiraan cabdirasaaq haddaad fiiriso wax- w- xafiisyada jubbaland baahiyaha gaarku way fara badan waa tahay
laakiin xataa haddaad fiiriso wasaarada iyo xafiisyada iyo goobaha shaqada ee dowladda jubbaland siday u naqshadaysan yihiin baad ka dareemi kartaa xataa dadka baahiyaha gaarkaa qaba marka guriga la naqshadaynayo in lagu xisaabtamo inuu qof curyaani joogo Inuu qof gaarigiisi curyaani wixiisu joogo.
lasoo fuuli karo camal absolute marka brograamkii horeba qorshayntii horeba ayuu ku jirtaa aad baan uga mahad celinaya dowladda jubbaland arrinta iyada Ee, marka horeba ku jirtaaba qorshaynta iyo dejinta ee, waxqabadka sanadka in loogu talagalo inay marka dhismayaashaad ka garanaysaa jidadkaad ka garanaysaa ee, kuraasta lagu fadhiisto goobaha shaqada marka xafiisyada la sugayo yaad ka garanaysaa waa marka tahay waa waa arrinta iyadaa mudnaan fiican baa la siiyey ee, waana la siin doonaa waana lasii wada doonaa
waa gatay dadka marka ee, su-aalaha inta badan isa dhex marayaan waxaa ka mid ah su-aasha hadda hindoo kale markii aada loo sii dhuuxo waxaa ku jirtaa een, marka kursi ama boos oo kale loo tartamayo ama loo ordayo oo kale een, waa la isririixaayo orod badan iyo dadaal badana lagu bixiyaa marka maadaama wixii la kala qoqoondaystay oo ii sheegay dumarkii la dhahay qoond intaasaa leedihiin een, inta kalena waa intaas si guud inkastoo hadda aanan nidaamka hadda ay dowladda wadda ee ah ee adeeg daadejinta iyo sidoo kale ee, dowladaha hoose loo sameynayo maamuladan aysan quseynin nidaamkan afar dhibic shan ee dalkeena tahluukeeyey haddana waxaa lais dhihi karaa ama weli lasii riixayaa oo dadkan maadaama day u baahan yihiin in qoondo geedka go-an inay helaan mararka qaar lais dhihi karo marka qoondo ma jirtaa oo sharciga uu ogol yahay oo nidaamka oo dowladaha hoose waxaan hadda la diyaariyey ama ku saabsan nidaamka hadda qorshahan aan aan ula jeedaa dabcan cabdirasaaqow doo waxaan kusoo xeen xayndaabka maamul daadejinta dowladaha hoose Waya.
xeerka dowladaha hoose ee jubbaland Mm.
ma qorayo boqolkiiba soddon haweenha la siiyo waa tahay ma qorayo boqolkiiba soddon dadka baahiyaha gaarka qaba ha la siiyo Mm.
ma qorayo boqolkiiba soddon dadka baahiyaha gaarka aan qabin ha la siiyo ma qorayo waa gartay ilaalinaya marka qoondada wuxuu qor Mm.
waa loo-
Mm.
haween baahiyo gaara een, eh, baahiyo gaara ku aan qabin waa loo sameeyey waa tahay halkaa ruuxii in lagu faquuqo ama lagaga reebo ee, tartan inuu galo Mm.
ayaa meesha ka saaraysaa Waya.
lama dhihin hebel baa tartami kara ama hebel baa tartami kara marka waa muwaadin hadday gabar tahay hadday baahyo gaara ay jiraan iyo haddii caadi la yahay waana d- sida wa- sax ah Mm.
waa kan dowladda ee jubbaland
marka see loo ilaalin karaa ayaan ula jeedaa dabcan say ku heli karaan xuquuq see loo- maxaa ilaalin karaa waxay inta dadka caadiga ee baahiyaha gaarka aan qabin ilaalin karaa Mm.
yaa ilaalinaya iyakana ololahoodii kartidoodii ee, soo bandhigidda xe- marka xitaa hadduu nasiibka ciilo soo bixi waayeen xitaa waa un waa waa laga tagay ma noqonayse Ma- waa noqonay ayaa ka qaybgeli waaya marka Ma- ma- nidaamka nidaamka doorashooyinka Mm.
ee, yaala Mm.
ayaaba dee markaa qanac baa qanaaca jirta Mm. waa tahay nidaamkaasaa lagu qanciyaa aad iyo aad aad.
ruuxa waxaa lagu dooranayaa kartidiisa aqoontiisa waxqabadkiisa muwaadinimadiisa shuruudihii baa qoran waa tahay shuruudahaas kuma qorno inuu gabar yahay inuu wiil yahay kuma qorno Mm.
oo dumar yahay oo midna inuu curyaan yahay inuuna ahayn ama baahi gaara kuma qorno waa tahay marka habraacaasaa la raacayaa ruux kastoo muwaadinaa ka soo baxaya Mm.
kan heer dowlad goboleed iyo heer federal waa dastuur gelin isaga laakiin kan ba waayahay su-aal jirtay dabcan sooma mudnay heedaan umalaynaa dhegeystahaas inuu inay hindaheed dabcan dhegeystayaashii unbay unbay su-aalahooda la xiriirtay ay ka mid ahayd waxay ahayd maadaama siyaasaddii iyo masiirkii dalka iyo arrimihii ay sii cagkarnaadeen soo ma sii dhiirigelin karto in dowlad goboleedyadu ay samaystaan doorashooyinka golaha deegaanka haddaba ay wado oo dabcan wasaaradda arrimaha gudaha ay wado dowladda jubbaland oo dadaal badan hadda ay ku bixinayso golaha deegaanka qof iyo codka hadda la wado soo soo soo muhiim maba ahaba in halkaa laga soo dhiso si hoose si siyaasadda guud oo laisku haystaba tan ay kasii fudud oo si hoose oo dowlad goboleed kastaba soo uma madax banaanaan karo in doorasho iskiisa oo gola deegaan qof iyo codo ugu samaysto
dastuurka federaalka wuxuu sheegayaa dowlad goboleedyadu inay xor u yihiin inay qabsadaan doorashooyinkooda dastuurka ama dowlad goboleedkuna wuxuu sheegayaa in dowladda hoose ay xor yihiin inay qabsan karaan doorashooyinkooda
marka doorashada golaha deegaanka laa wataay waa qof yaa cod sooma qof cod wey iyo laakiin yaa qabanaya guddigii doorashooyinka iyo xuduudaha ee jubbaland baa qabanaysa doorashooyinka iyagoo raa dejisay wasaaradda arrimaha guduhu marka qof iyo cod in laga sameeyo doorasho qof iyo cod ah in laga hirgeliyo degmooyinka waa wa waa dowladnimada natiijo iyo laga dowladda jubbaland iyo dowladda dhaxba marka hadda waxaa taagan xoogaa khilaafka hadda taagan iyo tan baa laisku xiriirinayay su-aasha u dhacaysa waan waan waan fahmayey laakiin weli aynu ku jirna xayndaabka maamul daadejinta waa tahay waa tahay waa dabcan waxaanu inta badan ilaalinaynaa su-aalaha quseeya barnaamijkeena maadaama maadaama barnaamijkeena uu u yahay adeeg daadejinta iyo maamul wanaagga xindaabkaas baan ku jiraynaa su-aalaheena dhegeystayaasheena hadday su-aalo noocaasa qabaan wayna soo weydiin karaan si toosa aragtiyo iyo bogaadin ku saabsanna waan soo dhaweyneynaa laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso si aad barnaamijka qayb uga noqoto barnaamijka galabta waxaan kaga hadlaynaa ka qaybgalka bulshada ee maamul daadejinta kaas oo ah tiir muhiim u ah horumarinta dowladnimada iyo sidoo kale in si hufan laysula xisaabtamo assalaamu calaykum wacalaykum salaam xasan sheekh waa inda axmed soo noqotee minda soo dhowow mar kale
dhandhawa walaal waxaan rabaa su-aal kale inaan weydiiyo barfadoorka aye
waxaan rabaa inaan weydiiyo asasan jubbaland maxaa isbitaal oo isbitaal dowladeed hal xabaas yaalo barnaamijkan qorshihiisa gudurgala muu ku jiraa in isbitaalada dowladda la badiyo iyo dhaqaatida dowladeed la badiyo ilan
waayahay hindoad ayaan uga xumahay iyadoo wato su-aasheeda ayaa leenka ka go-ay laakiin hore u gashay su-aashooda su-aasheeda oo su-aalo muhiima ayayna soo weydiisay inkastoo horey profesorka u sharxay oo barnaamijyadeena hore aan ku sharaxnay waxa la daadejinaya bay qayb ka tahay adeegyada caafimaadka in xarumaha isbitaalkan weyn ee hadda dowladda ay maamusho ee kismaayo ku yaalla ama degmada kismaayo in isaga kale adeegiisa uu ku fillaan karine degmooyinka iyo deegaanada kale loo loo daadijiyo marka profesor su-aashaas hindo ayuu mar kale soo laabatay ahayd qorshaha ma ku jirtaa waxyaabaha la daadejinayo in lasii ballaariyo adeegyada caafimaadka dhakhaatiir badan oo ku filan deegaanada iyo degmooyinka inay helaan
bulsho raja haddii aada iyo aada loogu qaado haddana laga gaabiyo wax qalbijab baa halkaa ka iman karaa ayaa marka hore rabaa markay timaado caafimaadka waxaa la dadejinayaa aas-aasi maxaa aas-aasiya inaan isweydiin horta maxaa lagama maarmaan ah in degsiimada la geeyo oo oo adeeg caafimaada maxaa lagama maarmaan ah intu adeeg caafimaada waxaa maskaxda kusoo dhacaysa marka koobaad inay tahay dhalmada hooyada iyo dhallaanka waa tahay
maxaa ka weynaan karaa hooyadu hadday ay gaadho heer qal in caloosha inta laga qalo ilmihii laga soo saaro adeegga isaga ah looma dadejinayo waayo inta qaliin u bahataa yar waa tahay marka isbitaalka ayaa samaynaya laakiin taji haysaa degmada tuta ambulance soo qaadi lahayd lasoo ordi lahayd ee xiriirkii kale in jidka loo fudeeyo waa tahay in si deg dega Ay- loo soo gaarsiiyo labaatan daqiiqo soddon daqiiqo in lagu soo Marka- gaarsiiyo marka laamiyada saayamtiyooda waa waa waa qayb bay ka leeyihiin in adeegaas caafimaad si Ha- durbaaba ha waad aragtay gaariga ambulanska ee marka uu socdo ee uu ho yeedhiyo sida loo yo waa tahay xataa qoraalka kelmadda ambulance sida u qoran tahay waad aragtay waa upside down waa way tahay forortaa waaya macnaheed adigu gaariga markaad waddo eed ambalance ka horrayso muraayadaada haddaad ka fiiriso si toosaad adigu akhrin kartaa laakiin isagoo way ka jeedaa waa- waa tahay waxaa dadka isweydiiyaa maxaa qoraalka sidan u qoran waa dira hore si uu u arka inay ambulance tahay oo uga leexdo Mhm.
marka waa loo fududeeyo hooyada waxaa lagu keenayaa soddon daqiiqo afartan daqiiqo waa tahay adeegyada noocaasa lama geen kara degsiim degsiimadii marka iyo tuuladii ee arrimo ku saabsan ee dhaqaalaha iyo khibraddii Mhm.
oo yar darteed aw awgeed Mhm.
laakiin kuwii lagama maarmaanka ahaa ee joogtada u dhici jiray waa tahay
ee dhalmada caadiga ee hooyada Mhm.
carruurta iyo tallaalkoodii daaweyntoodii la socodka hooyada markay uurka leedahay la socodka hooyada markay dhasho
waxaas oo dhan marka waa waa la daadijiyey waa la daadejiyey Mhm.
weliba Mhm.
marka ka helaysaa buu meesha ugu dambaysa hadda janaac abdalle iyo waxaad ka helaysaa meegtoo ka helaysaa taas Mhm.
marka saa hawla socoto ee, hindi waa tahay Mhm. Waaya.
aad baatanteen Waaya.
daraja ciidamaadaad u tahay daraja ciidamaadaad u tahay daryeel maanteedaad u tahay daryeel maanteedaad u tahay daacadii mawduudeeye
gabagab isla soo gaarnay dhegeystayaal profesorka ayaan dib ugu noqonayaa profesore qaybihii ugu dambeeyey ayaan isla soo gaarnay Een, waa maxay doorka bulshada rayidka ah ee xoojinta ka qaybgalka bulshada
cabdirasaaq oo maasan tahay bulshada horta
waa tahay
qolyaha la yidhaahdo idka waa makarafon bulshada Eh, waxay soo diyaan baahiyaha iyo aragtida bulshada gaar ahaan bulshada kuwooda nugul dadka u dooda ee u hadla weye bulshada reer Eh, waxay sameeyaan sidoo kale wacyigelin iyo abaabul Eh, xuquuqdooda ayay bulshada ku baraarujiyaan oo yidhahdaan waxaasad xaq u leedihiin ee, ka hadla waxay sameeyaan isku xir waxay isku xiraan bulshadii ra- dadka bulshadii iyo dowladdii ila waa kaan dhahay waa microfoonkii moogta dadka ee, kormeer iyo isla xisaabtan bulshada rayidku mu- cabdirasaaqoo kismaayo ka sameeyaan hadda bulsho rayid ah oo urura oo isu tegey oo waxaa jira wasaaradaha kormeera hay-adaha dawliga ah iyo hawda- hay-adaha dowliga u taga isti- taga oo yidhaahda maxaa lagu soo xiray ruuxan haddii la soo xiray afartan iyo siddeed saacadood ka badan muxuu xabsi ugu jiraa maxaa maxkamad marka do- bulshada rayidku aad buu muhiim yahay xoojinta iyo wadajirka nabadaynta iyo welibana waxayna hirgeliyaan masaalada yaryar waxay jubbaland ururadaasi jubbaland non state actors association baa la yidhahdaa way jirtaa waxyaaba fara badan oo- bulshada aan dawliga ahayn ha ururada aan aan dawliga ahayn dawligan dabcan way is- isu yimaada marka do- firfircoon bay bay bay ka cayaaraan xataa maalgelinta eh, ay mashaariicda maalgeliyaan eh, hay-adaha caalamiga in ay si la- galay bay bay dabagalaan marka door weyn bay ku leeyihiin eh, ururada bulshadu Haya.
dhinaca maamulada jirta
aan kusoo afmay gaar ahaan isla markaana iyo maamul- ka oo ay dowladda jubbaland wado gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland qaybtii lixaad maanta soo dhegeysateen barnaamijka marti iigu ahaa markaana een, ha nagala qayb qaata oo barnaamijka qayb lixaad la ka qaata islamarkaana wacyigelinta iyo fahansiinta bulshada ee ku saabsan adeeg da- dejinta ayaa waxa uu ahaa brofesor cabdirasaaq een, shaafici sheekh axmed aad ayaanan uga mahadcelinaynaa dhegeystayaal waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa sida quruxsan ay barnaamijka noola qayb qaateen intaan ku kulmayno barnaamijka nabadgelyo
وسملي دوتا